dadka ku nool deegaanka magooley ee hoos taga degmada jiriiban ee gobolka mudug ayaa waxaa soo food saartay xaalad biyo la-aaneed oo aada u daran qoysaskan oo u badan dad reer miyi ah islamarkaana xoolo dhaqato ah ayaa waxa ay si qoysaskan oo u badan reer miyi ayaa ah kuwo xoolo dhaqato ah islamarkaana baahi badan u qaba helitaanka biyo iyo sidoo kale goob ay biyaha ka helaan deegaanka magooley ayaan lahayn ceel biyood ay dadka deegaanka biyo ka cabaan waxaana taasi ay keentay in xaalad biyo la-aaneed oo aada u daran dadka deegaanka ay wajahaan qaar ka mid ah dadka deegaanka oo codsaday qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa codsaday in lala soo gaaro gurmud biyo oo deg deg ah taasoo sheegeen in si aad ah ay ugu baahan yihiin waa tuulo gabanaa dad iska danyar ahoo abaarihii xoolahoodii gaabteen baa degan sharcigaa hadda carrada ka shaqaynaya meel dhul wada riigle iyo dhul labalaba riig dhul saddex saddex riig riig kale loogu soo duldaraya sana idana u dacwoonay ma hayno oo lahayn warahee dhahaya biyo baanu u aqan halkii bayadal boqol iyo labaatan dollar baynu ugu keeni jirnay abaartii dhaweyd biyihii galay nin baa shan bayadood baa igu hadhay boqol iyo labaatan dollar bay ahayd beeraanu ku samaysan lahayn dayacayaa ku dayactiran lahayn nafteedaan u cabbi lahayn sidaasaan ini leeyahay hay-adaha xuquuqul islaankana waxaan ka doonaynaa inaan ama beera aan ku falanno ama nafteeda aan u cabno xagga biyaha inay naga caawiyaan bismillaahi raxmaani raxiim oo hoos taga degmada jiriiban oo gobolka mudug ka tirsan oo degmada jiriiban u jira ilaa lix kilomitir meelaha waxaan ka hadlayaa baahiyahayaga khaaska ah waxaan ka hadlayaa macnaha arrimo jira oo duruufo jira abaaraha la soo food saaray caalamka baan warkayga macnaha u gudbinayaa xoolihii biyo waa u weynay dadkii waa u weynay maamooyinkii waxaan ahay tuulada dadka intaa afar iyo labaatankaa saac meesha jooga oo ku caqday oo ku biyola'aanta ku hayso ku wareeray baan nahay haddee waxaanu aanu inii sheeganaynaa baahayaha inii sheegana ilaahay baan u sheeganay waxaan rabnaa in ilaahay subxaana watacaala uu naga caawiyo idinkuna wixii aad tabartiinu tahay aad nagu taakulaysaan saasaan ini leeyahay walaalayaal biyola'aanta meeshaas sanad aanna ka hayaamin ama aanna ka habaabin lama arko sanad aanna ku sigan lama arko